dowladda xabashida itoobiya ayaa ciidamo hor leh soo dhoobtay tuulooyin hoos yimaada deegaanka dacawaley ee dhulka soomaali galbeed oo ay gumaysato labada dhinac ee iska soo horjeeda ayaa wada hub uruursi iyo dhaqdhaqaaqyo militari iyadoo laga baqdin qabo in dagaallo ay ka dhacaan gobolkaasi dadka deegaanka ee hubaysan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen askar ka tirsan maleeshiyaadka liyubolis oo ku sugnaa ababar axmed oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed weerar culus ayaa maleeshiyaadka ku qabsaday deegaankaas kadib markii ay weerar rogaal celis ah kala kulmeen dadka deegaanka waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare xooggan iyadoo weli aanan la helin xaddiga uu gaarsiisan yahay khasaarahaasi waxgaradka iyo odayaasha soomaaliyeed ayaa dhacdooyinka ka socda gobolkaas waxay ku eedeeyeen maamulka ka arrimiya deegaanadaasi iyagoo sheegay in maamulkaasi laynta ay ku hayaan bulshada ku dhaqan mandiqadda u sababeeyaan ereybixinno ay ka midka yihiin argagixiso taa oo ay ku doonayaan bay yidhaahdeen banaysiga daadinta dhiigga muslimiinta dagaalkan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii u dambeeyey ciidamada ay soo carabisatay xabashida itoobiya ee liyubolis ay halkaasi ka wadeen xasuuq isirsifayn ah